Bisha August ee sanadka 2016, Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. Waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka-foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo khalkhal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. Haddaba ku soo dhowaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Korneyl Saalax Muumin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii militariga. Waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
Kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayeen xilligaa kala guurka inay ka faa'iidaystaan oo meelaha hadda gacanta lagu haayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awoodda u lahaa xilliga kala guurkaa khalkhal uu ku yimaadaa maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasaddaba maanta aan aad muxuu ahaay aan xoog u lahayn aynu nahay oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo iyo igaad aan ku tiirsannahay xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado kadibna kooxihii mucaaradka ahay ay xoogaystaan oy awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badanoo hadda gacanteenna ku jirto ay dib ugu baxdo jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga c r d waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay wadamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabaha keliya ee nidaam la-aanta ay uga bixi karaan sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka qodobo badan ayaa lagu heshiiyey afar qodoba saddex qodoba sal u ahaa saddexda qodob mid kamida wuxuu ahaa doorasho midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yidhaahdo maamul goboleedyada dalka oo wadanka federaal laga dhigo iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan intaan ka ahayn wadanka federaal inuu noqdo iyadan hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda soomaaliyeed loo ballan qaado waxay doorashada inay dhacdo doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay guud ahaan wadanka dhici doonto weliba la yidhahdo doofo qof kastoo soomaaliya codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto isla markaasna soomaaliya uga baxda siyaasaddan qabiilka ee siyaasad deganaanshale u baxdo ummadda soomaaliyana xilligan diyaarku yihiin tii maysan dhicin haddii marka la gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka doorashadii wixii lagu heshiiyey ummadda soomaaliya loo sheegay aysan dhicin waxaan shaki ku jirin inay imaan doonto colaad waxaan shaki ku jirin inay keeni doonto kalsooni darro waxaana macquul ah meelo badan oo ammaan ah in ammaan darro ka imaan doonto dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa in la abuuro jawi ummadda soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso amni xumadana wadamada dagaalka sokeeye uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ee ka dhacay ama kasoo kabsanayo doorashadu waxay u tahay jidkii ay uga bixi lahaayeen cadaalad darrada jidkii ay ku suuragelaysa inay helaan dad wakiil ka ah waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasaan dib loogu noqon waayo danka waa inuu doorasho aadaa baa la yidhi haddii balantaa laga baxo ummadda soomaaliya looga baxo colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow waxa uu aaminsan yahay in go-aanka doorasho dalka ka dhacda soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taallo beesha caalamka dalkaani waxaa haykalka dowladeeda dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday kuwa maamul goboleedyo u go-ay iyo kuwa aan u go-inba soomaaliyana waa istaqaanaa say isu xallida waa taqaanaa say u xaajoota waa taqaanaa say u dhaqanta waa taqaanaa dowladna waa loo baahan yahay haddii waddankii cadaaladba laga heli waayo cadaalad darro qayaxanu ay taallo qabaa'ilku inuu isxalliyo uu yidhaahdo war cadaalad darro markaan isku xallinayn anagu aan isxallin xaq bay ku tahay meelaha aan dowladdu joogin meelaha meelaha dowladdu joogto meelahaan dowladda jooginaa badan waxaad ka moodaa haddii doorasha dhici wayso dalkan adduunyadii markii hore asoo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasha ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awoodda iskale markee wax soomaaliya wax gacan ugu jira bale dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay haddaba cashiro noocee bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii laba kun iyo toddoba ka dhacay dalka kenya waa kan mar kale jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga c r d doorashadii dhacday sanadkii labada kun iyo toddobada ee ka dhacda dalka kenya ee madaxweyne mawa kibaki lagu doortay waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa ay haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay burundi sanadkii hore ka dhacday sanadii bar laba sano kahor ka dhacday iyadana sidoo kale colaad ayay horseeda marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaanaa waxa leeyahay political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilowdo amba ay bilowdo burburis ku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arrinta soomaaliya hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa haddii doorashada imaan doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhacaysa ayaan caddaanin in haddii mas-uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynaa doorasho me waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto waa lagu waa lagu guuldaraystay ama dowladda hadda jirta way ku guuldaraysatay waxaan leeyahay dowladda hadda jirta doorashada hadda imaan doonta labada kun iyo lix iyo tobanka la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo haddii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacdo qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayey waxaa macquul ah inay bilowdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto isla markaasna shacabka soomaaliya u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maarayn amba si fiican loo maarayn waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadlayno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado wakhtiga hay-adaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan maalinta berrito ah haddii uu alla weyno saamaxo